bismi illaahi araxmaan araxiim taariikhdu waa labiiyo labaatankii bishii september two thousand sixteen abwaanka halkan waxaanu ku duubaynaa gabay gabayadii hore oo silsilada ahaa eeuu bilaabay cabdi xaashi waranle ee seefta banaanka la dhihi jiray ama guba daarood ana aan ahaa ninkii afraad anoo ah abwaansii jiriye qofkii afraad aan ahaa gabayadii gabay ka mida baanu halkan ku duubaynaa taariikhda aan idiin sheegay waxaa kale oon rabaa inaan u mahad celiyo madasha sigistii oo suurto gelisay in aanu recordingkan samayno iyo hogaamiyaheeda asad naasuudi gabaygan waa gabay la yidhaahdo cududaar oo anigu aan curiyey anoo a abwaansii jabiye waxaana u curiyey gabayadii seefta banaanka ee abwaanka reer caabud waaq uu curiyey markii ay ka leexdeen ujeedooyinkii iyo hadafkii loo abuuray ee laga lahaa oo dhinac kale lala aaday oo dadkii aanu looyarada u ahayn qaarkoodna la ka hor keenay waxaanu istusnay qolyahanagii looyarada ahaa oo reer caabud waaq in aanu gabaygii uuna sii socon karin ilaa uu madax kale la baxo marka sidaa daraaddeed ayaan u curiyey tixdaan gabaygaa ee la yidhaahdo cududaar aanu ku duubayna caawa madasha sigistii iyo hogaamiyaheeda asad naasuudi caradu waa north america waddanku waa maraykan stateku waa minnesota waxaa kaloo muhiima oon rabaa inaan sheego gabaygan baydka ugu dambeeya reerka anigu aan ka dhashay buu aad u gacma gacmaynhayaa xoogaa ujeedda ahaan inuu ka bedelan yahay baad moodaa waxaana ugu talagalay fariintan aan gudbinayo maadaama silsiladaanu ay kacsan tahay dhegaysigeeduna uu badan yahay in fariintaanu ujeedka aan ka leeyahay iyo dadka ay qusayso ay u tagto muhiimadaydu saa weye waxa aad marka sugtaan waa gabayga cududaar bismi illaahi raxmaan araxiim wuxuu yidhi waralow canjaladaadi gabay waa la caashaqayoo cirkii iyo dhulkiiba aqbalay caynkii aad tidhi way cadaalad soo daahday oo caawa noo timid cuqdi kama baxaha waana iyo wowdignin culus marna caafimaad buu u yahay cilinkii qabay alayda iyo ba'laydaadi gabay caarifkaa qorayoo codkaagii codkaagii janey buu tegiyo caalamkoo idil caddaankii wax eedayn jiraa soo calaacalay sooyaalka caankaa intaan camal u soo joogay aman caanadiid iyo faduucida ku laynaynay cimrigay ma araqoon sidaa caasha loo daro ninse caqiide haystaa xumaan waa ka cararaayo culayskiiyo dhibkii dhacay anoo u cudur daaraya cidda geedigeedii horseed caan baxaa waday waxaase ceelka geeyuhu ku da'ay meel cagaag badan dirtii caligaroo baabixiya laba caloolyaayo aku turubka aku turubka biig iyo lixlaan soo cantoobsaday afartaa ugaas caan bixiya janan canaantiis dheh cidda saaxa iyo balan balloon laga coddheeraan wadiyada carrada buuxiyiya badaha eegaaga raggii caabud waaqiyo jubbada camalladoodii dheh ruwaanna aan ku qoro maansadaan caanka ku ahaa codkar iyo anoo goob dagaal libin ku caadaystay haddana toban cishiyo dhowr bilood way sarceliyaa markii aan cadhoodana libaax cawl arkaan ahayo curad maanta nool geesigii ugu coddheeraa caanaha barraa ii kabaday saban colaadeed cisho dabadii dhayladu markay cidaha soo gaadhay anigoon carriga fiirin baan ciidankii dumay gantaalihii ciraaqiyo hubbaan cooda soo dhigay oo cutubyo gooni loo tababaray oo caaran baa jiraya cagta mariye ina fuunshan iyo caaradkii hore oo cadaabana ku tumay cadaabana ku tumay gooba aan loo calaamadin ninse caqiida haystaa xumaan waa ka cararaaya culayskiiyo dhibkii dhacay anoo u cudur daaraya cidda geedigeedii horseed caan baxaa waday waxaase ceelka geeyuhu ku da'ay meel cagaag badan oo dhirtii caligaroo baabixiya laba caloolyaa aku turubka biig iyo lixlaan soo cantoobsaday afartaa ugaas caan bixiya janan canaantiis dheh cidda saaxa iyo balan balloon laga coddheeraan webiyada carrada buuxiyiya badaha eegaaga raggii caabud waaq iyo jubbada camalladoodii dheh riwaanna aan ku qoro gabayadaan caanka ku ahaa qori kuu cabbaysnaa adoo meel cabsiya jooga cabirkiiy kula caburkiiyo kulaylkii haddii qarax irkaa aado carruur iyo haween iyo hadday culimo saamayso isaariya mag baa laga baxshaa caalirkii dhacay caana daatay babaaqigii caymi leeyahay oo qofaad caawinaysaa mar buu cadow ku moodaa adoose galab caraadaa haddaad cido ku soo aaddo odayada cihoobiya adoon caqilada gaarin carruur dhaan wadda iyo geljuruhu kuma ciseeyaanoo kuwa coodka raaciyo nirgaha looma calhelo xidigaha cirjiirtiyo lo'diiyo ururku waacaan hir cadceeddu keentaa jiroon iduna gaarayn meel ciraacis kaa muday haddaan caaraduhu muuqan cididood ku goobtiya ilkuhu waa wax caadiya libaaxuna ma cuno xoolihii caaka joogsaday ninsi caqiide haystaa xumaan waa ka cararaayo culayskii dhibkii dhacay ana u cudur daarayo cidda geedigeedii horseed aan baxaawaday waxaase ceelkageyuhu ku da'ay meel cagaag badan dhirtii caligaroob baa bixiyo laba caloolyaayo aku turubka biigiyo lixdan soo cantoobsamay afartaa ugaas aan bixiyo janan canaantiis leh cidda saaxa iyo balan balloon laga codeeraan webiyada carrada buuxiyiya badaha eegaaga raggii caabudaaq iyo tubada camalladoodii dheh ciwaanna aan ku qoro gabayadaan caanka ku ahaa hal kale oy calooshiiyo qalbigu igu cadaajeen oo aan cod dheer iyo farriin caama ula jeedo oo aan cashiir iyo talow idinku ceebeeyey marna aan raggaygii cuslaa ugu cadgoynayo oo caradu iga keentay baan cirif ka raacsin nimankaan cisayn geesiga iyo caqilada tooga waa ciribgo iyo duul kaloo loo cabiidsano cabbaas iyo kaliiloon dagaal cidu ku gaaraynin nimankii wax ayminahayo gada ku caatoobay cirkayeerkii ina xaashibaad cadow u loogteen carabey wakaa labada gobol cayska uga soon ninkii qaran ku caanbaxay qabiil wow dhib iyo ceebo cadkii aabbihiisuu rabaa inuu cantuugaa ina caabbi iyo faadaca ila yurura colojoogyo iyo reer jucfaan caawa talinayno raggii cadowga iga heeri jiray sooma caanbixin ugaas ciise iyo gaani baa ciidda hoos galay dacmo gooye meeshuu cuskada ciduma aadeen cardoofiyo maxaan cardoofiyo maxaan hiiran kuu calaacalay cakuse ina barre iyo gacaliya ii cimaamadan rag caqaad ku iibsaday tolkood ceeb allaabaday qofkii caysku kaa qaato waa laba canaantaan kuwii ariga laga cayrin jiray culus ha raaceeno caraafiyo ha dhoobeen dhulaan caws ka soo bixin marun baase agoomaha ciftiya caynsha ii kicin calijiiro kama quusan iyo curka reer dalal haddiise calafku ii hiiliyo aan carriga aado cidda wada degtiyo waa galmudug waxaan ku ciidaa sharci loo codeeyiyo dastuur caan baxaa jira oo caddaan iyo madow baa ku nool caalamkoo idil doqontaanse halkii laga cunayo caalirkeed garane ha u caana doonteen buntland caalaqaatuhu ha u caana doonteen buntland caalaqaatuhu aawana halkaasay noo joogaysaa wixii dambe ee nagu soo siyaadana insha allahu waa sheergarayn doonaa asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu